dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalkan idin soo gaaraya waxaad ku soo dhawaataan xulashada waraysyada
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas handaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gomasta fiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geed qaladay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reemin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa arbaco khamiis ee soo gelayso taarikhda ku aastaysan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalada sebtembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa beenaysay xayradda ay saartay diyaaradaha aadi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaan barnaamijkan caawid kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu magaalada new york ee dalka maraykan kula kulmay madaxweynaha waddankaasi waxyaabaha ay ka wada hadleen xog ku saabsan ayaa caawa aad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimaddaah muqdisho wuxuu maanta uu shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee amniga gobolka banaadir looga hadlo war ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ayaan faahfaahin ku saabsan caawida kugu soo gudbi doona barnaamijkan magaalada baydhabo caasimada kumaalgaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaa maanta kulan ku yeeshay waxgaradka deegaankaasi waxayna dowladda federaalka soomaaliya ku dhaliileen xayiraaddii dowladda federaalka soomaaliya ay saartay madaxweyne dowladda kumaalgaarka ahayd waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal khudbad halkaasi ay ka jeesheen waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegeysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxaa maanta ka dhacay heshiis u dhexeeyay maamulka puntland iyo xubno ka tirsan imaaraadka carabta waxyaabaha ay ku wada heshiiyeen ayaan caaway xog ku saabsan aada maqli doontaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa qarax lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho khasaare ayaa jira waxaan idiin soo gudbi doonaa inta uu leeyahay khasaaraha ka dhasha qaraxaasi waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona waxgaradka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay inaysan haba yaraatee taageeri doonin maamulka jubbaland uu hogaansho madaxweynaha mar labaad talada maamulkaas ku doortay ee axmed maxamed islaam axmedoobe waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal muhiimadda qodbada maanta ay ka jeesheen shir ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sidoo kale barnaamijka ku dhegaysta doontiin kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan wax ku dhegaysta doontiin heystaan godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaan godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay
tibintii iyo diyaarinta barnaamijkan anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed raahim saxiifa mahad nuure axmed jile jaamac jile shirmaanka suley ayaa barnaamijka caawa si wada jira u farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysida
qisay reeb mar kale kula wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawda barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland madaxweynaha puntland saciid cabdulaahidin iyo wafdi ballaran hogaaminaya oo ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa halkaasi waxaa maantay ay kula kulmeen xubno ka socday shirkadda db world ee fadhigooda yahay dalka iskutaga imaaraadka carabta waxaana halkaasi maanta ay ku kala sixideen heshiis ku saabsanaa dekadda magaalada boosaaso ee gobolka bari iyo sidoo kale mashaariic horumareed oo lagu sameyn doono gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland saciid cabdulaahidini oo heshiiskaas kadib warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay puntland ay soo jiidatay indhaha caalamka kaas oo ku saabsanaa maalgashiga puntland ay kula tartamayso caalamka bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan dadka halka fadhiya ilaa shalay ilaa maanta magaalada boosaaso waxaa joogay wafdi ballaaran oo ka yimid dalka isutaga imaaraadka carabta oo isugu jiray shirkado ganacsi ee maalgashi iyo xubno ka socda dowladda oo u kala qaybsanaa qeybo kala duwan Eh, dabcan eh, muddo badan intii eh, xilkan aan qabanay waxaan aada uga shaqaynaynay sidii dalka xaaladda uu ku jiro wax looga bedeli lahaa oo loo heli lahaa maalgelin ee dhaqaajisa ee dhaqaalaha dalka abuurta fursado shaqo ka beddesha nolosha iyo muuqaalka dalka waxaan aada uga mahad celinayaa eh, dalka sutaga imaaraadka carabta oo safarkii ugu horreeyey naga aqbalay inay ku dhiirageliyaan shirkadahooda inay maal gashtaan dalka ee dowladduna ay damaanad u qaaday waad ogtihiin maanta ee maalgelintu waa wax sahlan ma aha ee dalkeennu waxyaabo badan oo qawaaniin ah oo kalsooni u abuuri karaa maalgelinta muddada dheer way adag tahay in si dhaqsaa lagu helo waxaan ku faraxsannahay arrintaas inay hergashay waxaan rajaynaynaa in suuraddii hore ee jirtay dhammaanteed ay isbeddesho sidoo kale horey eh, shirkadda d b wall waxay halka eh, ku saxiixatay inay dekedda horumarin doonto eh, caqabado marxalado kala duwanaa soo maray En, xilligii january markii la doortay february weliba waxaa la dilay maareeyihii dekedda Eh, waqti bay qaadatay in arrintaa laga gudbo waxaa ilaahay mahaddiisa in wax kasta oo caqabadoo jirtay laga gudbay aan rajayn doonno howluhu si dhaqso ah inay u bilaaban doonaan oo arki doontaan waxaa wafdigan ay isugu jireen saddex qaybood qayb waxaa ahayd qaybta ugu muhiimsan oo mar walba aan ku celcelinayna oo la-aanteed aan u arkaynin in horumarku adkaanayo oo ah in suuqyada imaaraadka loo furo xoolaha eh, puntland ee ka baxa runtii arrintaas waqti badan bay qaadatay alxamdulilah waa lagu guuleystay in la furo wasaaradda qaabilsan xoolaha ayaa timid booqatay shalay maxjarada iyo sayladaha suuqa aragtay xoolaheenna la sheekeysatay dhakhaatiirta ee runtii qanaaco taam ah ayay ku qaateen sidoo kale waxaa la socotay tujaar ee rajaynaysa aan ugu talagalnay in ay si degdega u bilaabato shuxnadihii ugu horreeyey in halka laga qaado waxaan rajaynayaa fursaddaas in ganacsatada oo muddo badan arrintaas dareemaysa suuq ka maqan inuu yahay oo suuqyaday hadda haystaan markay suuqyada ugu soo kordhaan uu kordhi doono kamiyadda dalka ka baxda taasoo nolosha bini aadamka qayb ka qaadan doonto xooluhu waxay uga ahmi duwan yihiin waxa kale waa waxa keliya oo qof kasta gaara mid baadiye joogo mid gaari wata mid quudiyo xaraasa iyo mid iibsada iyo mid hantida ka soo baxda dib maaragtay nolosha iyo ganacsiga dalka ay saameyn ugu leedahay En arrintaas waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa maalmaha soo socda inaad arki doontaan eh, xoolo ka degaya eh, suuqyada imaaraadka oo runtii suuq aada muhiim ugu ah eh, dadka xoolaha dhoofsado oo suuq eh, maaragtay eh, fiican ah Eh, taas waxaan rajaynaynaa inay sidaa u hirgasho waxaa maanta hortiina lagu saxiixay eh, heshiis eh, lala galay eh, shirkad eh, imaaraadka ah oo aan rajaynayno in ay eh, madaarkan ay ay wax ka beddesho eh, dhammaystirto inta ka dhiman oo qabyada ah haddii ahaan lahayd runway haddii ahaan lahayd terminaal cusub haddii ahaan lahayd qalabkii iyo maamulidiisa iyo wax kasta oo madaar casri ah oo caalamiya u baahan yahay iyo haddii ahaan lahayd wixii maraafiqa oo raaci doono Eh, waan ku kalsoonahay ilaahay dhankiis eh, in si dhaqso ah ay u bilaaban doonto heshiiskaasna waxaan rajaynaynaa eh, inuu sidiisa u fulo eh, uu noqdo eh, bidaayo dayib ah waxaan kaloo rajaynaynaa madaarada kaleetana inay sidaas oo kaleeto marka kan lagu guuleysto ay iyaguna heli doonaan am- sidoo kale waxaa joogay eh, qeybta eh, korontada ayaa shalay la tegay oo runtii eh, saduuqa maalgelinta abudabay uu si gaar ah ee korontada magaalada inuu wax ugu qabto aan rajaynayno way soo booqdeen iyaga iyo wasiirada way arkeen baahida way isla qiimeeyeen waxaan rajaynaynaa iyadana daraasada baahida dhabta ah iyo sida shabakadaha hadda jira la isugu xiri lahaa iyo inta magaalada u baahan tahay ballaarinteeda iyadana waxaan rajaynaynaa inay dhaqso u ballaabato sidoo kale waxaan ka codsannay hay-adaha khayriga ah imaaraadka in ay dalka yimaadaan iyagana si ay kaalintooda u qaataan waxaan codsigeennu u ahaa dhinac maalgelin iyo ganacsi iyo dhinac mashaariic gargaarka oo iyadana barbar socota waxaan rajaynaynaa dhowaan hay-adda hilaal axmar abu dabay oo imaaraadka inay ka furan doonto xafiis puntland iyadoona ay qaabilsanaan doonto in dadka tabarta yar iyo meelaha muhiimkaa iyo mashaariicaha la xiriira tanmiyada ijtimaaciga inay qeyb ka qaadan doonto waxyaabahaas wakti badan bay qaateen runtii waxaan siinay ahmiyad gaar ah in dalka noloshiisa ay wax iska bedelaan waa ku rajo weynahay haddii ilaaha idan ka dhigo sida aan looga shaqeeyay inay u fulaan oo wasiirada iyo golaha iyo dhammaan dowladdu ay wakti u gelisay waan dareemi karaa dad fara badan oo niyad fiican oo jecel horumarka deg deg inay u arkaan inay mararka qaarkood ay ay ay saluugma ka muujiyaan waxbaa la horumarinaya waxaan kaloo ogahay kuwo kale oo oo niyad xun ama dano kale leh iyaguna inay arrimahaas ay buunbuuniyaan dowladdan dowlad hadal iyo dowlad barbugaanda ma noqon doonto insha allah waxaad arki doontaan afcaal iyo ficil la qaban doono iyo nolosha bini aadanka inay si toos u taaban doonto waxaan rajaynayaa dadka reer puntland midnimadooda inay ilaaliyaan inay albaabada u furaan in lala noolaado lala ganacsado waddanka ay nimankan noo yimaadeen waa waddanka caanka ku ah albaabadiisa u furay boqol iyo sagaashan iyo afarta dowladee adduun ka jira wax ku dhow boqol iyo sagaashan jinsiyadood baa dalkaa ku nool waa waa dalka keliya ee laga helaayo jinsiyad kastoo adduunka jirta horumarka hadda a aragteen oo dadkii tagay ay arkeen waxay ku gaareen waxa weeye in ay dadka soo dhoweeyeen oo ummadda u fureen in ay dhulkooda ku noolaadaan in badan oo halka fadhida ama gobolkaa ku nool hanti bay ku leeyihiin guryay ku leeyihiin ganacsi bay ku leeyihiin degaan bay ku leeyihiin hanti badan oo halka laga abuuray dadkii ka abuuray waa dadkii halkaa kasoo shaqaystay waxaan u baahannahay nidaamkaas soo jireenka ee taariikhiga ah ee ku dhisan waxwada qabsiga in la joogteeyo dadkuna ay u diyaargaroobaan cid kasta oo danaynaysa in ay horumarka puntland waxyeelaysana dadka reer puntland waxaa la rabaa inay ka midoobaan oo usoo jeestaan ilaashadaan dalkooda dadkoodana ay maaragtay daryeelkiisa ka fakeraan aad baan uga mahadcelinayaa runtii dowladda imaaraadka iyo shirkadaha imaaraadka ee waxqabadka muuqda ay qabteen ilaahay idankiis sarfeeyada u horeeya iyo howlaha u socdana u horeeyana waxa aan rajaynaynaa in ay dhowaan ay qabsoomi doonto muddadii ay nala joogeen waxaan la socodsiinay baahiyaha u weyn oo aan qabno marxaladdan hadda aan ku jirno inay tahay dariiqa isku xira boosaaso iyo garoowe annagoo ogeyn dariiqa garoowe iyo gaalkacyo isku xira isagoo gebi ahaan inuu meesha ka baxay laakiin dadaal badan oo runtii european unionka ayaa socda oo meel fiican maraya laakiin hadda waxaana hortaagan oo dowladda hortaagan waxay tahay dariiqa boosaaso iyo garoowe oo roobabkii u dambeeyey waxyeelayeen waxaan ka codsannay maaragtay inay gacan ka geystaan maadaama qorshahoodii hore uu ahayd runtii waxay ballan qaadeen inay qeyb ka qaadanayaan muddadii ay joogeen markay xafiisyadeeda la xiriireenna lacagtii ugu horeysay oo laba milyan a intaan joognay bay ogolaadeen waxaan rajaynaynaa inta lagu qiimeeyey dabcan dowladaha kaleeto iyo danaha kaleetona inay fulin doonaan iyaga ruuxaddooda tan waxay yidhaahdeen waa waa waa deg deg marka aan helno documentiga iyo waxa kaleetan wixii kaloo aan ku dareyna aan ku dareynaa waxaan rajaynayaa bisha soo socota in uu bilaaban doono waddadaas oo shirkaddii dhistay aerobortkan inay ay dhisi doonto sidoo kaleetana dalka shiinahana waxaan ka rajaynaya inuu qeyb ka qaadan doono waxaan rajaynaynaa waddadaas wax ku dhow sideeda hore inay kusoo noqoto ayaa hadda loo design gareeyey dad badan oo aada u hadalhaya waa arkaa laakiin in carro meelo lagu buuxbuuxiyo macno samayn mayso waxaa lagu sameeyey survey waxaa lagu sameeyey engineering camilah waxaa la qiimeeyey lacagta uu ku kacayso haddaanan iyada dhan la wada tuureyn in wax ku dhow sideeda lagu soo celiyo iyo waxaana la kala dooransiiyey in meelo laga taataabto waxaan goosannay in iyada sideeda si ku dhow lagu soo celiyo lacagta meel kasta aan ka keennay meel kasta aan u qayla dhaansanno ee puntlandna ay isku tashato marka iyadana sidaas ayuu u fulayaa dowladda imaaraadkana uga mahad celinayna arrintaas waxyaabo kaleetana haddii si wanaagsan loo soo dhoweeyo oo dadka reer puntland ay maaragtay weliba ganacsatada reer puntland ay la shaqaystaan maalgashiyaasha imaanaya iyo suuqyadooda waxaan rajaynaynaa waxyaabo intaan ka badan oo iswadaarsi inuu dhaco dalkan waa dal qaniya ma aha yaboosi inaan waxna la talakeliyo odhanayna laakiin waxaan u baahanahay gacmo wada jiraaga lada ka dhalata in wax la wadaago oo wax la isku darsado aad baa iniga mahad celinayaa dowladda imaaraadka iyo dadka soomaaliyeed ee muddadii iyo wasiiradii la shaqeeyey labadii maalmood ay joogeen iyo siday wax u hirgaleen waa mahadsantihiin madaxweynaha puntland saciid cabdulle xadiin ayuu kaas ahaa faafeenka bixinayay heshiis maantay xubno ka tirsan imaaraadka carabta ay kula galeen magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland xulashada wareysada ayaa degeysanaya saxaan raadiyaha cadadan oo nagala socotaan kadib maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu baafinayay ee warar sheegaya in hay-adda dulista hawada dowladda federaalk soomaaliya ay kasay duulumaadkii tooska ahaa ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa arrintaasi markii ugu horreysay ka hadashay dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda dulista hawada ee ummadda soomaaliyeed maaraya hay-adda dulista hawada dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda muqdisho waxa uu sheegay inaysan jirin war rasmi oo ka soo baxay dowladda federaalk oo lagu hakeeyo duulumaadka tegi laha ama ka imaan lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose
hawooyinka horta intii soomaaliya civil aviationka aanay gacanteeda ku soo wareegin hawada soomaaliya wuxuu waxay iska ahaan jireen wax oo aan nidaam ku dhisnayn laakiin hadda sidii ay gacanta soomaaliya hawada soomaaliya u soo gashay wax walba waxaan waafajinay nidaamka caalamigaa iyo koodhadhka ay iskula hadlaan civil aviationada caalamka hadda maalan haddii soomaaliya maanta oo kale xorriyaddeeda u dabaaldegayso lesdan a minute ay qaadanaysaa xilliga dabaaldigu socdo in aan airsbaceka qayb ka mida aan u xirno in dabaaldegaasi ka dhaco lesdan a minute ayaa adduunka dhan ku gaarsiin karnaa sidaa si lamida haddii meel saftigeed uu ciriiri galo ama waxyaabo kale ay ka jiraan oo carqaad ku noqon kara habsame u socodka gaadiidka hawada lesdan a minute ayaa adduunka ku gaarsiin karnaa marka waxaan taa uga go' leehay inuu civil aviationka soomaaliya horumarka uu sameeyey oo uu noqday mid la mida civil aviationada caalamka oo kale hadda kayska aad soo qaadanayso kale baryahan waxaan ka maqlayay mediaha in kismaayo kale la xiray oo aanay diyuuradu tegi karin iyadoo laleeyahay ilaa lix iyo labaatanka bisha laga gaarayo diyuurada ma tegi karto waxaan rabaa in aan shacabka soomaaliyeed u sheego inaanay jirin wax ofishala oo ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo xadidaya dayuuradaha u duulaya kismaayo wax walba waa caadi waxaa jira keliya directive ama amar ka soo baxay dowladda soomaaliya oo ku amraya diyuuradahaasi in ay afar iyo labaatan saac ka hor inta aanay aadin kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadiya adduunka way ka dhacdaa janalka caalamiga ayaan marnay bylotiska adduunkana waan isla fahanay kood layskula xiriira ayaa jira janalkii saxdaa ayayna dowladda soomaaliya u martay waana wax normal oo caadi ah marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aanay jirin wax xanibaada oo saaran kismaayo inaanay jirin dayuurado badan ayaa sidaasoo kale u soo codsaday oo brosijarkii loo jeexay iyo awaamirtii ka soo baxday dowladda soo buuxiyey iyaguna fasax ayay heleen si normal ayayna kismaayo ugu duuleen marka wax xadidaada oo xiritaana ma jiraan adduunka markii ay hawadaada ama eerabooradaada ama wadooyinka hawada loo maro marka ay wax iska bedelaan oo ama wadda cusub samaysid ama airbortkaada muddo gaaban uu xirnaanayo ama uu shil ka dhaco oo maaragtay obstruction uu dhex yaallo runweyga dhabahay diyuurada waxaaga dhigtaan ama qalab qalabka dayuuradaha lagu hago mid ka mida uu kaa fariisto ama aa qalab cusub soo kordhiso waxaa adduunka loogu sheegaa wax la yidhaha notam oo notice to airman marka notamkaas ayaad soo saaraysaa koodhadh ayuu ku qoran yahay waxaa fahmi karaa dadka aviationka ka shaqeeya sida bilodyada air traffic controllerska iyo bahda kale aviationka ayaa fahmi kara marka arrimahan aan hadda ka hadlayay waxaan ku soo saarnay notamkaas marka notamku wuxuu qeexayaa oo keliya waxa ay tahay bilotku inuu ka duulo point a oo point b tago waxa ay tahay inuu maro iyo facilityka soo kordhay iyo wax cilada gashay marka sidaas u ahaa notamka one notam ayaa hay-adda duulista ka soo baxay oo ku amraya bilodyada inay afar iyo labaatan saac ka hor soo codsadaan fasax marka ay u duulayaan kismaayo marka kiina ilaa iyo hadda si habsamiila ayuu ku socdaa wax carqaladiina ma jiraan bilotiska iyo civil aviationka shaqaalada technishanka si smootha ayay arrintaas ugu socotaa maareeyaha hayda dulista hawada dowladda federaalka soomaaliya ayuu kaasa u sheegay inaysan jirin war rasmi kasoo baxay dowladda federaalka kaas oo ku saabsan in la hakiyay dulimaadka tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kulan wanaagsan aad leenahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa markan aadiya waxgaradka ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo maantay warbaahinta kula hadlay magaaladaasi waxay sheegeen inaysan jirin wax taageera hoosinayaan madaxweyne mar labaad talada maamulka jubbaland isku doortay ee axmed maxamed islaam axmed obe waxay sheegeen waxgaradkan kulanka maanta ku yeeshay magaalada kismaayo in dowladda federaalk soomaaliya ay taageerayaan awaamirta kasoo baxda dowladda federaalk islamarkaasna ku wajahan maamulka jubbaland oo hadda u hogaansho axmed maxamed islaam axmed obe waxay sheegeen in haba yaraatee aysan jirin wax taageerah oo madaxweyne maamulka jubbaland uu ka haysto shacabka waxgaradka saraakiisha ciidamada ku sugan qeybo ka mid a deegaanka jubbaland inay golo keenna tahay ingiriis talyaani siciid barxash intaa inay ahayd helo maqaabul nin kastoo yimaadana ninka maqaabulka mas-uulka markaa ka aha oo qaabili jiray buugtii siciid barqash iyo tii talyaaniga iyo tii ingiriiskana waa laga helayaa hadda oday kaloo laga helayaa ma jirto maanta inna lagu cabiidsado oo la yahaa maqaabul ma jiro waa nasiib darra aad u weyn aad bay u weyntahay alahii sacab baynina sacab ma rabaanu waxaa weeye way ka yaraayeen sida odaygii hore u sheegay intan way ka yaraayeen intaana dadnimadooda iyo wada jirkooda yay isku qaabilhayeen oo nin walba ugu soo dhowaynayeen maanta ilaa raaskambooni ilaa kulbiyow ilaa meel kasta meel walba intan oo kalea ka soo baxaysa maxaa qaaday wakhtarkii waxaa qaaday khilaaf ilmaadeerhayaalow laba nin oo hadda aniyo nin kale haddaan halkaa ka baxno oon dariiqaa marre iyo dariiqaa marre isku qabanno waa khilaaf waxaan u soconnay ma helayno waa wax diinta islaamka ku taxalluqan ee maha wax afkayga aan ka sheegay waxaa weeye wala anigu waan isharriixi nin kalena isma sharriixi karo kama yeelay nina kismaayo kama yeelayna maanta ninkii ninkaa la socda ha la socdo uma diidayno waa odhan waxaa nin maqaabuloo la dilay haddaa aragto ama meel cundil nin maqaabulaa ka dambeeya waay waxaa weeye ilmaadeerayaalow oo walaalayaalow maalilaad ka badantihiin ma jiraan ciidamada meelaha marmaraya dadkaa isku wada darsaday ee ciidan gooliya ma ah dadkaa iska leh soomaalida meesha joogto o dhan baa leh waxaa weeye annaga nin tan lagu cabiidin kara ma jiro war ficilka wiilkaa haya oo qabiilkii la daba socdo maxaa idinka idiin diiday dacaayadaha kaaga lagu wado kan kale adiguna maa ku wadid xidig farmaajaa soo diray kan weeye babababa aduna maa tiraada gabraa soo diray waxaa weeye haddaan maanta heli karo taladii horeo maqaabal oo kale sidan maanta umaanan ooyeen hal baabuuraan ku dhexman jiray magaalada oo dhan markaasaa gabdhahu dahabkasaa loo siin jiray gabdhaha absamo o dhan maantana waa nalaga sii jeesan annagoo inta ka badan waa kala firarka iyo midnimada hal baabuuroo qoryo badan la yidhahdo markii la arko yaa la wada ashaarin jiray maantana sagaal iyo konton qoryo badan baan heli karaa waxaa weeye nin ninkiisii nacay nin la'aan buu u socdaa baa la idiin sheegayaa heerka gudihiisa ha laga baxo heerka gudahaada u dhex gasheena gudihiisa ha laga baxo daafaha reerka lagala wareegaa laakiin gudihiisa lama dhex galo dhallinyaroy waa maqlaysaan annagu odayaalkii meeshan aan ku soo gaannay saaka ninna kama joogo kuwii ayaga soo gaadhsiiyeyna ninna horey u dhinteen waxaa weeye walaalayaalow haddii dhalasha jirto magaca jira oo run yahay hadduu gardarra xidigdoon hayo saaka gardarraan ku raacsana hadduu gardoon hayana gartaan ku raacsana waxaa iga keenay hadduu gardarra doon hayo meeshaa waxaa ka muuqda meeshaas waxaa ka muuqda yaa iga keenay cari nin sidaa aynagu aan nahay nin intuu xaggaa ka soo wareegay innaga inala boojanahaya ar arka wiilka reebaadiyaadan ka baxsanay maxamed wadaxa waxaan hayn baa jira markan waxaan hayn baa jira waxaad yeelaysaan annagu odayaal haddaanu nahay wax bi'is waanu leenahay wax bi'is badan baanu leenahay war danteenna yaa gobonnimadu inoogu jirtaa dan nin kale gobonnimo inooguma jirto ninka ninka loo dhaanta tumaya ilagana dad badna wallaahi bilaahi tullaahi markaan naan dhowda qiyaasay abrahin iyo asaga reerkooda abrahin baa ka dad badan marka abrahin ka dad badan gumcadla intee leegi gaashaankaaga bidxale kaa tusbaan uqala jiray waxaan yeelaynaa aan isku kalsoonaano dhulkana innagaa leh haddii hadda nala weeraro qoraxdu meeshaani ka soo bixi xagga ka soo bixi mayso xaggana ka soo bixi mayso waxaan idinku dardaarmahayaa kalsooni iyo midnimo wiil iyo gabadh baa laga shaqay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
maxaa gabdhahiinana gabdhahay gabdhahana loogu doodayaa loo leeyahay diyaaradahii baa qaadi waaye dhiigbax baa u dhimanaya gabadh ka teetari wax geliyo weyda kaadida ka sii daaya yaa masalaani ku dhimatay kareetaa lagu wadaa waa maqaabad yaa u dhalatay ma rag la'aan baa haysa ma dhul la'aan baa haysa ma dal la'aan baa idin haysa maxaa muwaafaqada idiin qaaday ogaadeen hadilaawo marna muxuu yidhi idoor iyo waxaa isdilisa ogaadeen ogaadeen hadilaawo geed weynaan har lahayn marna waanu dillaa marna waa dhex marnaa war ma naag dhabanaa dhaqdhaqaaq darana war maxaa idin gumeeyey oo inaad tuugsataan idinku qabtay ma dal iyo dalla'aan baa idin haysta miyaana kursiga axmed rabo aydaan rabin miyaydaan gabdhihin inay caddaadaan ay baawur cadcataan aydaan rabin miyaadan baabuurta beersolka inaydaan qaadataan aydaan rabin maxaa derbiyada ugu gaajootaan war waxa dalka dalka dal adaa ka dal fiican dadna adaa ka badan maqaawu loo muwaafaqaa allah idin tuso waxaan ka oynaa oo gabdhana anagu nooca ugu egyihiin oo guryahanaga daanyeerka ugu hoydaa weli ma maqasho khudbadaha la qaado hadda ka hor baa hotel marka anoo joogo yaa degmo waa la xorayni waxaa la xoraynaya bu'aale waxaa la xorayni jamaame waxaa la xorayni bu'aale wax kan degmada badhaadha khudbadaha laguma soo qaato yaa u maqan bal badhaadha ninkii u maqanay ka maqan tahay yaa waay kulan wanaagsan ayaan ilahnay xulashada waraasada ayaa degeysanaysaan raadiyaha caadadana oo nagala socotaan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa markaan aadaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho cumar maxamuud maxamed aliiq cunfiish ayaa maanta wuxuu jir gudoomiyey kulanka dugmooyinka gobolka banaadir oo ahaa mid toddobaadlaha kaas oo laga hadlay xoojinta horumarka caasimadda waxaana isugu yimaaday hogaanka sare ee maamulka gobolka banaadir dhowr ajeedo ayaa jirkaas looga hadlay oo ka mid ahaayeen xoojinta amniga dhammaan dhaqangelinta go-aanada duqa muqdisho ee la xiriira dubafurista wadooyinka magaalada caasimadda ee muqdisho iyo nadaafadda gobolka banaadir shirkaas marka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahin ka baxshay kulamadaas waxaa darda lagu saaray afyeenka maamulka gobolka banaadir sidoo kale waxyaabaha loogu hadlay ee shirkani waxaa ka mid ahaa qorshayaal cadcad oo maamulka gobolka banaadir uu kaga gol leeyahay sidii wax loogu qaban lahaa dhinaca amniga ee magaaladan muqdisho iyadoo aannu ognahay tan iyo intii la magacaabay duqa magaalada muqdisho cumar finish inuu ku hoolanaa sidii isbeddel cad oo dhinaca ammaanka ah ee magaaladan loo gaarsiin lahaa iyadoona aannu filayno in dhowaan isbeddeladaas oo muuqda ay shacabka arki doonaan afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax axmed jaamac ayuu kaasoo fafin ka bixinayay kulan oo maanta uu shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho cumar maxamuud maxamed oliiq cumar finish oo maanta ka dhacay muqdisho warar lagu kalsaanaan kara ayaa sheegaya in maanta qarax xogan kulanya uu la socday gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xasan cali nuur shuute lagula eegtay duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan wadada jayga ee degmada kaxta ee gobolka banaadir ee muqdisho qaraxaas ayaa ka dhashay mina la dhigay wadada dhinaceeda taas oo lala bartilmaamaysanaya gadeedka oo ka yimid dhanka gobolka shabeellaha hoose wararka aan ka helayno halkaasi waxay sidoo kale intaasi ku darayaan in guddoomiyaha ka badbaada qaraxaasi oo la aysan jirin wax kale oo qaraxaasi khasaaro ka soo gaaray inta la xaqiijiya waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay ilaa saddex qof oo laba ka mid a ahaayeen askarta halka ruux kalan uu ahaa qof shacaba waddada marayay sidoo kale wuxuu babur xoogan uu soo gaaray mid ka mid a gabarida galbinaysa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka kaasoo lahaa xeeraryaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka ee soomaaliya xasan cali nuur shuute iyo saraakiil kale oo la socday ayaa ka yimid saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka ceesaniini halkaasoo dhowaan ka dhacay weerar lagu dilay askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali nuur shuute intuu ku sugnaa saldhigga ciidamada dowladda ceesan wuxuu u degay saraakiisha hogaaminaysay ciidamada dowladda ee sargada ku leh gobolka shabeellaha hoose wuxuuna sheegay in sargaalkii dayacaa hubka iyo sanadda ciidamada in maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya lasoo hortaagi doono
waxaan halkan u nimaannay xeeraaliyuhu iyo guddigiisuba inay baaris wax ku ool ah oo la taabo karoo caddaynayso ciddii laheyd wixii dhacay mas-uuliyaddeeda inay soo sheegaan haddii uu jiro dayac dayacaas yaa qaaday ma taliskii ciidankaa le ma kan qaybtaa le ma saraakiishii maamulaysa ururkaa le ma ciidankii ka shaqaynaya halkaanaa le waa inay mas-uuliyaddaasi cid qaadataa waayo annaga garsoor ciidan ahaan waxaan diyaar u nahay oo halkan aan u joognaa inay ciddii ku caddaato mas-uuliyadda dayacaasi ciddii ku caddaato intilaab laga qaadaa halkaanaan joognaa waxaan tegi doonnaa xerooyinka oo idil oo ciidamada ay joogaan waxaan hubi doonnaa ciidan kasto xero kasto ciidankii ku qoraay ma joogaa mise ma joogo haddii ay maqan yihiin maxay tilaab ka qaadeen saraakiishii joogta halkaasi maxay ku maqan yihiin ma ciidan jiraan ma ciidan jirina waxaasoo dhan waxyaabaha hubi doono halkaan u joognay ka mid tahay hubka ciidanka waa laisku xisaabinaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sidane inuu si fudud amba si dayac ah oo wax ku gaaraan waa laisku xisaabinaa waxaan joogi doonnaa maalmaha soo socda xerooyinka idil gobolkan aan xerxere u tegi doonnaa waxaan ugu talagalnay arrintaasni in ay ka baxdo meesha in inta dhacda dhacdo qof ku dhinto hanti ciidan lagu waayo laga aamusaa halkaas inay arrintaas dhammaataan halkaan aan u joognaa xulashada waraasada ayaad degeysanaysaan raadi iyo xadan oo nala socotaan puntland ayaa markaan dib uu laabanayaa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed kaash oo wafdi balaaran hogaaminaya oo isku jira wasiiro xildhibaano ganacsato ayaa maanta u mabaxay magaalada ankara ee dalka turkiga halkaas uga qaybgelayaan jirka maalgashiga dalka turkiga iyo afrika madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed kaash oo ka warbixinaya safarka oo ku aadaya isagoo wafdigiisa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed kaash wuxuu sheegay in puntland ay soo dhoweyneyso cid kasta oo maalgashanaysa adduunyada uu ku arkay nabadgelyada taalla dowladuna ay ballan qaadayso in ay ilaaliso golaha wakiilada puntland golaha wasiirada puntland marti sharafta kale ee halka kan la sii sagootiyeysa saxaafadda ciidamada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan halka kan idinla wadaagayaa safar yar oo aan ku tegi doono dalka turkiga oo ulajeedadiisu ay tahay shir ka dhacaya oo lagu casuumay afrikaanka dowladaha afrika qaarkood ama badidoodaba oo maalgashiya oo runtii daba jooga kii ka dhacay puntland oo aada iyo aad aanu maxay tahay noo far dadka u farxadgeliyey buu daba joogaa oo isugu jira dowladda puntland iyo ganacsato oo casuumad ka helay dowladda iyo ganacsatada turkiga safar gaaban oo maxay tahay shirkaasa ayuu socdaalka iyagu yahay insha allah aada iyo aadna waa ugu farxsanahay waxaan ku farxsanahay in puntland daafaha adduunka laga bartay oo khaasatan maalgashiga iyo maalgashayaashu ay runtii aanu codsiyo badan ka helayno ama iyagoo nacasuumaya ama iyagoo codsi soo jeedsanaya ay yimaadaan halkan annana waxaanu ku baaqaynaa in albaabadu u furan yihiin oanu cid walba oo maalgashanaysa soo dhoweynayno inaannu nabadgelyada ku dadaalayno dalka adduunkuna arkay inay dal nabadgelyo ah uu yahay oo dadku naftooda iyo xoolahoodaba ay ku aamini karaan annana waxaanu ballan qaadanaa intii tamarteeda inaannu ilaalinno soona dhoweyno safarkaygu intaasuu daaran yahay aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karaash ayuu kacaso oo maanta safar ugu horreeyay ku gaaray magaalada ankare caasimada wadanka turkiga xulasho waraasada ayaad degeysanaysaa rad iyo xadana waa nagala socotaan magaalada new york ee dalka mareykanka ayaa markaan dib ugu laabanaya magaalada new york ee dalka mareykanka waxaa maanta kulan uu soo qabaqaabiyay gudoomiyaha midooda afrika aana madaxweynaha dalka masar cabdifatax alsiisi yeeshay madaxweynayaasha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha wadanka kenya hoori kenyaata dowlada kenya ayaa warka soo saarta kulankaasi dhex maray madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha kenya hoori kenyaata ayada soo dhaweysa kulankaasi ka dhacay magaalada new york ee mareykanka war qoraal ah oo lagu daawacay bagga twitterka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya mulanka joma waxaa lagu shaaciyey inuu hadla saddex geesood ah yeesheen farmaajo hoori kenyaata islamarkaasna soo dhaweysa kulankaasi kenya waxay soo dhaweyneysaa kulankii ugu horreeyey oo ah tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday kenya waxay mar walba rumaysan tahay siina weyda doontaa ay kuna baaqaysaa hadla inuu yahay sida ugu habboonay ee dhibaatooyinka afrika xal ugu heli lahaa xalka afrika ayay tiri munaka jomo ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka kenya madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha wadanka kenya huru kenyaata ayaa ku heshiiyey in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac kuwaas oo ka shaqeynaya miradhalinta is-afgaradka haatan la gaaray waxaa kaloo xusun mudan in dowladda federaalk soomaaliya ay ku adkeysatay in kiiska badda go-aankiisa loo daayo maxkamadda adduunka ee loo yaqaan i c g weliba waxaan ku jiraan wararka mareykanka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo marwada koowaad ee dalka marwe seen macadi macalin ayaa ka qeybgalay kulan soo dhaweyn ahaa oo madaxweynaha mareykanka donald trump u sameeyey madaxdii kasoo qeyb gashay meerta todobaatan iyo afraad ee golaha amniga ee qaramada midoobay madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan magaalada new york ee mareykanka halkaas uga qeybgelaya shirka qaramada midoobay waa markii ugu horeysay oo ay kulmaan madaxweynaha dowlada federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha wadanka mareykanka donald trump tan iyo markii la doortay xilka madaxweynaha soomaaliya sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii magaalada caasimada muqdisho markaan dib u laabmaya wasiir dalaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada muqdisho wuxuu dhammaan iskuullada ay maamusho wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ku wargelshay inay dhaqan galiyaan manhajkii dhowaan ay soo saartay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya dabagal ay ku sameyn doonto dhammaan iskuullada la geeyay manhajka waxbarashada ee dhowaan ay soo saartay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya sida ay si la mid a madaxda ka socota hay-adaha iyo dhammaan wasaaradaha kale ee dalka oo halkan laga sheegay wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradaha kale ee barnaamijkan xiriirka la leh waxaa sidaas isi la mid a rabaa inaan halkan ayagana ka salaamo hay-adda safe the children iyo hay-adaha kale ee barnaamijkan la xiriira run ahaantii waa waxaan isleeyahay waa maalin muhiim ah in maanta aan u fadhino ka hadalka badqabka ama amniga iskuullada run ahaantii markii loo fiiriyo barnaamijka noocan oo kale ah wuxuu aad ugu habboon yahay dal noocan oo kale oo aan muddo dagaal ku soo jiray marka u horreysa waxaan rabaa inaan ka mahad celinno ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba halkaan sidaan ku fadhino haddaan nahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada barnaamijyada noocan oo kale oo lagu badbaadinayo carruurteenna iskuulladeenna inay dalka ay ka bilowdaan waxaa sidaa isi la mida rabaa inaan idiin sheego in ahmiyad gaara ay noo leedahay haddaan nahay dowladda soomaaliya in waxbarashada caruurta iyo ismeelahay wax ku baranayaan iyo badqabkooda waana wax aan isleeyahay ma aha rabitaan aan rabnay waa wax dastuuri ah waxaan aaminsannahay wax kastoo dalkan lagu shaqaynayo in asal uu u yahay dastuurka kumeelgaarka ee dalka haddaadna fiirisaan faqrooyinkiisa labaatan iyo sagaal waa meesha ugu badan uu ka hadlayo waa caruurta iyo waxbarashadooda iyo badqabkooda iyo welbinkooda waa laga bilaabo faqrada ama qodobka ilaa hadaad fiirisaan wuxuu ka hadlayaa caruurtuu ka hadlaya wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee dalka waxaa mar walba ka go-an iyadoo la ilaalinaya nidaamyada caalamiga ah iyo dastuurka dalka in laga shaqeeyo sidii mar walba loo badbaadin lahaa caruurteena waad ogtihiin dadka soomaalida ah way ka duwan yihiin ummadaha kale qowmiyadaha kale waa ka duwan yihiin waa dadka keliya oo ayagoo dagaal socdo waxbarashadooda marna aysan kala istaagin iyadoo ay xabad socoto magaalada muqdisho iyo dhammaan magaalooyinka kale ee dalka iyadoo duruuf lagu jiro ayaa mar walba waxaa socday waxbarashadii waxaad arkaysaa arday wax ku baranaya xaafad xaafadaasoo shida ay ka dhacday inay ka wareegaan xaafado kale weli ma dhicin ama marka loo fiiriyo wadamo kaleo afrika ama wadamada kaleo caalamka dhibaatooyin ka dhacay weli ma dhicin iskuul inta la weeraray ee arday ku jira lagu laayay si ku talagal ah dalka soomaaliya kama dhicin laakiin waxaa dhici jirtay si aan ku talagal ahayn ama xaalad gaara markaas oo xabada iska si u socda inay galeen ee run ahaantii taas waxaan ku ammaanaynaa dadka soomaaliyeed oo ah dad eh, diin leh dhaqan leh dhaqan suuban leh kaasoo mar walba barayay in dadka birimageydada ah laga ilaaliyo sida caruurta haweenka odayaasha iyo dadka waxgaradka ah mar walba inaysan saameyn ku yeelan da- dagaaladii ahliga ahaa ee dhibka dalka dhacay Eh, maadaama hadda aan kabasho kusoo jirno oo dowladda soomaaliya iyo guud ahaan dowladaha dowlad goboleedyada dalka ee wadda hadda lagu socdo soo kabasho ah waxaa laga maarmaan ah marka taas waxay ahayd damiirkeennii annagoo kaashanayna iyo diinteenna inaan badbaadino iskuulladeennii hadda waxaa loo baahan yahay marka si sharci inaan u badbaadino inaan isticmaalno shuruucda dalka u yaalla iyo shuruucda kaloo caalamiga ah waxaan rabaa halkan inaan ka sheegno ee dowladda soomaaliya mar walba waxay diyaar u tahay ka qayb qaadanaysa inay xaqiijiso ammaanka iskuullada Ee, waxaan ka wasaarada ahaan halkaan anagoo ku fadhinay guud ahaanba waxaa laga maarmaan ah ee barnaamijka labada beri halkaan u joogtaan inay soo saaraan siyaasada cadcad kaasoo qofka ku khasbaysa inuu ilaaliyo Ee, mararka kood waxaa laga yaabaa qofka inuu damiirka oo aan sheegnay oo islaamnimada ah oo, eh, bini'aadanimada ah dhaqanka ah hadduu celin waayo waxaa laga maarmaan ah in la helo sharci celin kara inuu jiro qofkaas oo ka hor istaagaya inuu ku xadgudbo Ee, amniga ama badqabka iskuullada waxaa ku jira eh, inay eh, laga maarmaan ay u tahay eh, dhisidda caqliga ardayga ah Arday- ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu helo beeo amni ah bee uu wax ku baran karo bee'adaasoo u sahlaysa in maskaxdiisa ay qaado waxa loogu talagalay inay qaado laakiin haddii ardayga uu duruuf amni uu ku shaqaynayo ama uusan maskaxdiisa isdeganayn waxaa ku adkaanaysa in ay arrintaas ay mar walba ay ku adka- yacni uu horumar ka gaaro marka eh, waxaan rabaa keliya dhowr qodob inaan ka hadlo Eh, dowladda soomaaliya marna raalli kama noqonayso in caruurta iyo gooba wax ku bartaan eh, mataqaanaa laga dhigo waxaan rabaa fariin inaan u diro ciidamada amniga dalka waajib waajib baa ka saaran inay difaacaan dalka waajib baa ka saaran goob kasta oo wax lagu arko inay ka shaqeeyaan amniga laakiin waxaa sidaa isi lamida waajib ka saaran yahay inay ilaaliyaan goobaha wax lagu barta ee dalka iyo goobaha dadka loogu adeego sida isbitaalada iyo meelaha kale Eh, sidaa isi lamida waa inay ilaaliyaan shuruucda caalamiga ah iyo shuruucda dalka u yaala ah, sida kuwa xuquuqul insaanka iyo kuwa caruurta la halmaalay shuruucda kaloo haweenka ama kuwii mataqaanaay eh, tacadiga haweenka dhammaan shuruucdaasoo dhan waa inay ilaaliyaan oo mataqaanaay ay ku shaqeeyaan Eh, sidaa si lamida dadka shacabka soomaaliyeed waa inay soo sheegaan hadday arkaan ciidamo ku xadgudbaya meelaha loogu talagalay in dadka loogu adeego gaar ahaan iskuullada Eh, sidaa isi lamida waxaan ognahay annaga dowladda soomaaliya mar walba waxaan ilaalinaa in ay arday ama dad caruura ay noqdaan ka qayb qaataan ciidamada amniga Eh, marka iyadana taa lafteeda waxaan caddaynaynaa inaanan mar walba ku lug lahayn waa jiraan dad dowladda soomaaliya ah, ku eedeeya in ay ay mataqaanaaye dhallinyaro ama caruur la- la- la la ciidameeyo ma aha wax dowladda soomaaliya ay ku talagashay ama runtii aan isleeyahay i og tahay laakiin sharciga noo degana dalka ama difaaca qaranka wuxuu ku qasbayaa in ciidamadeenna ay ugu soo biiraan qofka markuu gaaro qayb u gudumi barnaamijka heesaso garan waxaad kusoo dhawaataan kalamaan
beenbeenta dhafe beenbeenta dhafe ballantiin bayaan u yeele ballantiin bayaan u yeele bahow bahowga daaye barqa addeeya la bursahaa dadkii oo barqa addeeya la bursahaa dadkii ma jirto abow war xarfaanaya ma jirto dibaan loo dhigay calimasaarka axmed madoobe muddada la qaban doonana lama shac inuu dowladda ilaa ay ka daasho ayaa la sugayaa baa la yidhi xafladaa la baajiyaya faarahaas ka bax adiga nabadii nolol waa laga qarinayo sheekadan war nabadii nolol lama gaari karo sidaasna waa ka caqli badan tahay maantana warqad ay soo saartay waxayna tidhi duulumaadkii kismaaye wax la joojiye haba yaraatee ma jiraan qof kastana maalintuu doono ayuu bixi karaa laakiin shuruudda keliya waxay tahay diyaaraddii baxaysa afar iyo labaatan saac ka hor inay soo diiwaan geliso warnamiya umaysiin warsadey hoob go'aan maa ka saarna ereen ashraafti aawjinay ma inu luggooyey warqeelada maalmahan socotay waa qandhada doorashada labada kun labaatan iyo kowda war doorashadii labada kun iyo labaatan iyo saddexdaa laga dhigay iyo afarta meelahaas war adeero dastuurkii weli ma sidii buu malmaluuqdii kaga jira base imika leedi waxbaan dooranaynaa wareedhaha ها shirlaado maalintii u saaxa jira miyaa la joogaa waatan qowdha noo yimide war adeerow shirlaa waxaad sheegaysaa arbacadu loo duma war ninkama guriyaa guriyaa dume war maya niyo uu noo waran yahi war war ma haysiine hadda ka hor nin waalan oo ku jira isbitaalkii laansaleti qaybtii dhimirka ayaa wuxuu u jeeday nin bannaanka socdoo faraha taagtaagay oo keligii sheekaysanaya waa ka soo daba orday wuxuu yidhi saaxiib farag taagtaaggaani waa halkan ka bilaabay iska jooji saaxiib marka waxaan u socdaa doorashadaa dib u dhacaysa waa halkay waalida soomaalidu ka bilaabatay marka cid kastoo damacaasi ku jiro ama ku riyoonaysa waxaan leeyahay iska jooji war qof kastoo damacaasi ku jiro shariifaa la hadlay maalin dhaweet markuu hadlaayey wuxuu yidhi waad og tihiinoo waxaan ahay wadaad jabhada markii aan xilka ka degayana waxaa la ilahaa dadkan inta dhinac iskaga kuusto nin yahow joog oo hore u soco weli xilka sii hay laakiin anigu taa waan diidey sababtoo ah dimuqraadiyadda soomaalida ayaan ilaalinayay ee xilka waan jeclaa marka wadaad jabhada meeshii uu ka kacay nin qurbaha ka yimid asagoo boorso keligeeda wata inuu isku dhijiyaa waa midaan soconayn buuqaaga miisbata reerku waa ku soo burihaa bacdii madoobeeda banaanku ku taale buuqaada miisbata reerku waa ku soo burihaa bacdii madoobeeda banaanka ku taale buufle war waddankan foor baa intifaafi beesha caalamkaa isku leh cid muddo ku darsan karta ma lah haddii ay u badatana laba biloodaa raacaysa intuu buuqbuuq socda isdejiye anigu waddan nabad iyo nolol lagu aamini waayey foor bontifeef iyo beesha caalamkaah lagu aamina ma qabo made made made ii wad sheekada warnimaya waxaa la yidhi qaynuunka qodob aan ku ool ninkii qorsheeyey waa qaldaan war maya waxaa la yidhi siyaasadu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxdaa gaynuung ninkii gefayo guruurta gaasir waaye ninkii gefayo guruurta gaasir waaye
war maday saaqow ma garoorka cabta annagu dhaydan cabnaaye warnimayo war ma haysaana warkii hore war soo dhaaf new york waxaa ku kulmay madaxweynihii midowda afrika ahna madaxweynaha masar cabdifitaax alsiisi asiisi laazim yamshi ma maqlooymaya isaga war anuu idaacad ma dhegaysanna maqal wadhiya war indhaadeegii gaalkaxyaa wadaa siisiyaa new york dadkula kulmay idaacadna ma dhegaysto waxaas indhaadeeg waa dhaafeen war fallaarta kalemaanay foolka hayga mudin aniga tillaabuu qaaday madaxweyne siisi wuxuuna isu keenay madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne ahuuri wuxuuna yidhi miiskan uga wada hadla waxa idiin dhexeeyo isku haysataan war cabdifitaax asiisi ma hadduu keena baddiinna keenya siiya wallah inaanaan ka yeelayn haddaanan ku bannaanbaxayna madaxweyne afrikana noo ahaan maayo saacaddan laga bilaabo warangoolkii galmudugow taayar walaayaha gubu korna ha gubni hata binaanbaniinka ilaa midoolan kun walishayaa u ka dhegansanoy aniga waa fahmay madaxweynaha masar ujeeddadiisa wuxuu rabaa webiga niil in loo dhaafo baddeennana uu kenya siiyo ka yeelmayna wallaahuna ka yeelin bannaanbaxan haddaa cilaaminaya hala soo baco soo baca soo daca war naga tag banaanbixii xildhibaan fiqi u cilaamay cid soo baxday malehe war naga tag xildhibaan fiqi dadkii qaraxiisoba ku baaba'ay buu matalaaye yaa bannaanbaxu ku soo baxaya war dad waalanaatiina bannaanbixiinna iyo balaayadiinna ta naga dhaaftaanna dhegaysta shirkaa saddex geesoodka ah madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya iyo madaxweynaha masarna waxaa ka soo baxday oo lagu heshiiyey xidhiirka labada waddan in lagu soo celsho siduu ahaa bishii feebaraayo guddina la sameeyo xaqiijiyo soomaali iyo kenyaati ah kiiska baddana loo daaye maxkamaddii maxaad la buuqaysaan marka war xanta waxay sheegaysaa waxa laga wada hadlay inay baddu ka mid tahay waryaalehen adeer war ma haysaane madaxweynehayagii muuse bixii cabdi war ictiraaf miyuu hele war adeero ictiraaf weligiiba u haystay laga dhegayso madaxweynaha kenya ayaa wuxuu ka codsaday inuu ku taageero arrinkaa badda markaa adeer muuse biixi wuxuu noqday nin asalkiisii hore uu soomaali dhaba u yahay markaa wuxuu ku yidhi adeer anigu bad soomaaliyeed ku siin maayo adeer kuwan aad sheegayso geelayaga ayaa wada daaqa marka adeer hadday qaranka somalilan a aqoonsataan sidaasunbuu idin taageeri lah nimayoani waxaan la yaabi kenya riya may ku jirtaa mase ruumay soo cabdi ra'yigeedba waxaan ku qayaasi aqli ruwac iyo maskax ruujinoodi warniyo kuukuuyaba waaba u dhammaatayba kor hadduu banaandirigii ku gabayiyo warwar ma haysaane ciidamada amisom baa waxay tageen shabeellada hoose tuulooyin ku yaalla waxaana la yidhi dad bay inta soo qabteenay qaarna dhabarka u istaageen marka waxaan soo xasuustay dhaayaha waxaan saharnay ee dhacaya soo joognay dhabbacaa dad loo jiifiyoon dhimanno noolayne oo sida dhabbihii loo kor maray dhabaradoodiiye war waxaa la yidhi afrikaan nasanayaa inuu nugu dul noolaado naadiga shaqada noo hayo waa nasiib xumo wargeeka may balan lahaayey gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida jenaraal doctor shuute usuwoka koo ay maalin dhohayti meeli ciidanka gamtilanka roogsidii iilsaliid yamay balaaray bahal ilaahay ka goha eh miina elandhiki rabbul aalamiinkana naxariistis goradaasana ka badbaadiyey dadkale laakiin ka gohi war aadaana kudhuuyay maceel saliidaa yeelateen war ceelasha isriida sacuudiga mar hore la duqeeyey war shuute yuu suuradulmaa'ida ku soo dul aqriyey markuu soo socday war hangar hagan dhiganha ka kor agri war shuute warka mahaysaani wuxuu yidhi askarigii qorigiisa al-shabaab ay qaataan isla goobta looga qaataan ku xukumaynaa weliba xukun dila warnimadow ciidankii maalin dhowe lagu baabiiyey ceel saliid askarta meesha dagaalku ku qabsaday war moog bay ahaayeen laakiin in qorshaha rag shabaab wax la wadaahay sameeyeen baa la qiyaasay waxaana ku caddaynaysa taas baabuur rasaas iyo saadkii oo dhammaystiran u saaran yahay oo booyaddii biyuhu ka mid tahay oo kaala iska qaada ah oo wax taliyaalu aysan joogin oo aan laga dejinoo raran arrintaa waxaa ii soo baxday inaysan caadi ahayn waxaana la yidhi midba shaar ha qaata iyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan horta baabuurtu ma istaarnaayeen
haddaa maqasha ii wad ahaa warnimayahu ciidanka in la sharqoolayo aniga waxaan ku ogaaday bakoolni mas-uul ah ayaa ciidan la hadlay wuxuu yidhi tayeglow ayaa noo ballanna yeglow ta miinanka garsanaytay shabeellada hoosena nin baa ciidan la hadlay jannaalaa noo ballanna ayuu yidhi shabeellada dhexana nin baa ciidan la hadlo wuxuu yidhi aadaya baalaa noo ballanna hiyana mida ciidan la hadlay oo wuxuu yidhi maqokori ayaa noo ballanna iyo inaan furno waddada xidhiidhisa iyo inaan xanimaadta ka qaadno buulabarde gadana ciidan ayaanta lagu daldalayaa taliye la hadlay wuxuu yidhi bu'aalaa noo ballanna galgaduudna nina ciidan la hadlo wuxuu yidhi ceelbuuraa noo ballanna marka anigu waxaan la yaabanahay weligay ma maqal ciidan la sheegaya meeshay u socdaan marka macadowgaa loo sii degaya oo la leeyahay miino jidka sii geliya ma wada shaqaynaan jirta anigu mooyi war ballanka aad ballanaa ka horreeyey saraakiil xarakadu la ballantay wey war adeena qoladiinna gulluudii miyaa isu qalintaraysaan war niman tuuga ayaa hadda ka hor sacay soo xadeen waxay nin yidhaahdeen noo qal ninkiina halkili ayuu ka haday saci oo qalay markii ay weydiiyeenna wuxuu ugu jawaabay yaa loo sheegayaa saca laba keliyood leh warwar ma haysaan ciidankii abu mansuur waa la qaramiyey waradan idin kala garan mayne guulaysta uun war amnigi gobolka banaadir bac kasiya waa laga wareejiyey jug kasi ayaa lagu wareejiyey ciidanka birmadka booliiska war taliyihii booliska bac kasi madaxweynuhu niyo ku raaca niw nin waalanaa tahay war saadiq intuu maqnaa miyaa la gaaday war kii bac kasiya hadduu maqan yahay kii jug kasiya joogo war waxaa la yidhi jeedalkii ku dhacay johnson weli juuq kamuu odhan jaciirtaan karine xafiiskaba inuu jooga ma ahayn war raisul wasaaraha britain wuxuu daawada u malaynaa muuqaalada raisul wasaaraha soomaaliya markii la doortay horay uu ka fasaxay baarlamaanka warwar ma haysaane waxaan dhegaystay barnaamijkii haaruun macruuf ee galka baarista waxaa lagu sheegay barnaamijkaas gabadhii gobolka banaadir isku qarxisay waxaa la ogaaday adeerkeed inuu yahay madaxa canshuuraha al-shabaab ee gobolka hiiraan hooyadeedna ay taageerto xarakada weliba nin hadda ka hor gabadhaas ka soo doontay waxay ku tiri ninmaan baaruudda al-shabaab ka soo carfaynin gabadhayda guursan maayo gurigaaga alla bi ma baaruudaa soo carafta xaggee ku aragtay baaruu carfays warnimayo meeshaas waxaa ku jira cashar ah in ragga muddo badan wax abaabulaan warnimayo war ma haysaane degmada yaakshiid juungal iyo suuqbacadii meelo badan ma dhibaataa ka taagan harta cad baa laysku dilayaa waana laysku dhacayaa war yaakshiid beena ka sheegin nin odaya oo gar gaduudan oo rijaal badan laga qabay oon qurbajoog ahayn gudoomiye ka ahay war oodiya wala hadlaaya mayka arn aan hel aasi wala hadlaaya laka eri war waa halka odayoo degmo maamulo kuwa kale ilmo yaryar baa madax ka ah macdoogaad ku xumaynaydin marka war adeena kuwada cirna ma joogaan dhulna ma joogaan war qowdhinoo warkaada warka dibid waay lama gaarinna maxaad noo dhex gashaa war waxaa la yidhi soomaalida naf iyo maal fikrado horay u naafeeyey iyo niman ishaystoo sharciga nabaya mooyaane haddaan ruux ka naxayaa hijirin waa nasiib xume eh nownow cidlaa iyo waxaad muran ku noogtaanba adinkoo isnacab bay bulshadu idinnacaysaye haddaad duul nadiifiya tihiin madax nidaam suuban qofkii maanta noolaa barraa naxash la saaraaye nuuxnuuxsigii baa dadkaa nugul u diideene niyadda ha ka sii jebinina nuursha hadalkiin war ummaddani niyad ma hayseena dhegayso baarlamaanka soomaaliya afar bil baa la raba inay shaqeeyaan kalfadhigii shanaad afartii bil waa isfasaxeen jeebkooda labadii bil ee fasax ahaana way qaateen oo loogu talagalay haddana maanta toddoba labaatanka inuu furmaa loogu talagalay mana furmayo baarlamaan goormaa laga maarmo oo waran iyo gaashaan laga dhigay war jawaaree markii xilka laga tuuri ay baarlamaan u dhammaatay war yaa xildhibaano waxaal qaado miyaadan maqal war ma carabtii yuhuudi la dhexdhexaadin karo waabay dhexdhexaadinayaan war anugu waxaan balla yaabay dhegdheeraha qarafaan ku haystaa layidhi soo dhisida maamulka galmudug qarafaan baxaafuu ku qabsaday ha lagu qabsado war in baarlamaan jirin waxaan ku ogaadaba xildhibaanada qaar ama qurbaha iska dhiiba nidaam nidaam nidaam kalamaan nidaam war joj waxaas waa la diiday dalkaani dowlad kama maarmo war sharci haddii la waayo dembigu waa dukaamada la gato war dastuurka aan ku dhaqanna war dukaankaan magadeen war amaana siiniyow waraan qoriga naga daa war qoriga aada naga daa dowladaan rabnaa
way mahadsan yihiin saaxiibada xulunta kalamaan barnaamijka inta sicaa ku dhan waxaan kaga tegi haystaan tani kulan dambe gul iyo gobonimo
Somalay, Somalay, Somalay garadnay, garashada kallitay, kaygeeda oo xura gumaysiga ka jecelay. Somalay, Somalay, Somalay danta garo. godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay etimiira goyay gocandana abuuray geska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo ka noqotay gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegii asaga getimira goyay gocandana abuuray geska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo gam noqotay gulufkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaa ka bixiyo garabtegiyo asaga ubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalaay gurmo dilgilo ku socokoonka gurmo rumaha ka gur nabadda guddoon gumaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacankaaga duur gurmo Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbodka iyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay danta garo. Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbodka iyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay danta garo. dhaxal kala irdhoodhiyo obolaysi jeceley golayaal bilaashiyo garwaabeenno badane dhaxal kala irdhoobiyo gobolaysi jecele golyaal bilaashiyo garwaabeenno badane geeleeda oo dhalay godob maranka sidatay dacma hoshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gan noqotayee gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabtegiyo asagaa eneeda oo dhalay gorob maranka sidatay dacma horshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gam noqotayee gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo gardegii asagaa gubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalaay gurmo gilgilo ku soco koonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon gumaysiga diid gayiga difaac darbaha isqabsada gacalkaaga duur gurmo